In ka badan sodon qoys oo kasoo barakacay gobolka Shabeelle ee dalka Itoobiya ah ayaa dib u dejin loogu sameeyay kaamka Doonguduud ee ku yaala xaafada Gooshin ee magaalada Beledweyne. Qoysaskan oo u badan haween iyo caruur ayaana haysan hoy ay ka galaan qorraxda maalintii iyo sidoo kaleeto qabowga habeenkii. Ugu horeyn gudoomiyaha kaamka Doonguduud ee magaalada Beledweyne Raaxa Bare ayaa ka hadashay barakacayaasha soo gaadhay kaamkaasi iyo duruufaha ay wajahayaan.
waxay soo gaaray barakacayaal kasoo barakacay shabeelle barakacayaashaasay soo kiciyeen koley abaaraha meesha ka jiro waayo markasta markay dalag tabcadaan waxaa ka gooya biyaha dhibaato fara badanana soo gaartay dhaheen koley waxa meeshaan keena waa daruuf wax gargaara oo lala soo gaarana ma jirto ha ahaato maxaan kuu sheegaa hoygii la geli lahaa ha ahaato wixii cunto lagu cuni lahaa ha ahaato sidoo kaleeto maxaan kuu sheegaa doowo wax ay haystaan oo cadow madoomala marka hay-adaha kolley gobolka jooga waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay nala arkaan ee deg deg ay usoo gaaraan insha allah dhanka kale qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ayaa ka hadlay baahiyahooda iyagoo codsaday in gargaar lasoo gaarsiiyo waxaan kasoo barakacnay meesha layidhaahdo shabeelle haddii la kurunyi kaamkaan imaanay dad cusubaan nahay ilmo iyo haddaa la kurunyi waxaa u badan hooyooyin iyagiina haddaa la kurunyi wax raashin ahoo loo keena ma jirto biyo ma haystaan hoy ma haystaan dhibaataa ku haysato marka haddaa la kurunyi wax ayaduna soo gaarna ma jirto marka haddaa la kurunyi cabashadayna intaas waaye meeshaan ilaahay baa na keenay saaman allaa lagu socdaa rabbigaa na keenay qaajo baa la yidhaah aad noo rafaadisi ilaahayaa qaban karaa in nalaaga qabto naloo gargaaro gargaarkaasaan u namisanto meesha shaqaan aadayna shaqadii waxaan ku soo helayna male iyagoo sidoodaa soo galbana dhaqowgaasaa tii wax soo hesho ay tan kale ay koobo ka siin hadday wax hesho hadday soo helinna waa soo wada galbanayi horta dhibkaasaa meesha nagu hayaa in naloo gargaaro oo maanta waxaan cunno iyo waxaan haddii ilaaha xiranno iyo waxaan hoos galno naloo siiyo waa u baahanay dhibac roobid hadda hadday qabax soo jiro meel ad gasho male meeshasaan kasoo imaanan kasoo daruurta ayna keentay waxaan u baahannahay wax la cuno iyo waxaan ilmaha